waa mahadsantihiin annaga koonfur galbeed waxyaabaha badi inta badan maanta laga soo weriyo xaggiina kolleyba waxaa u badan idaacadaha inta maanta aan ka dhegaysano waana arin wixii kasoo yeera beedhabo waajibna saarin haddaan nahay xildhibaanadii daraab laga soo doortay in wixii khuseeya ama siyaasad amni bulsho iyo dhaqaale inaan wax iska nidhaahdo marka maadaama toddobaatan iyo maaragtay dhowr xildhibaano oo aan ku nahay inta maanta baydhabo degaan doorasho u ah ka timid koonfur galbeed wixii kolleyba karaankeena oo dadaal ah waan wadnaa waxyaabaha xoogaa ismaandhaafka hadda laga sheegaya sidii xal loogu heli lahaa ayaan dadaalkeeda ku jirnaa waayahay waayahay xildhibaanada baarlamaanka oo matalow dowlad goboleedka koonfur galbeed oo dowladda federaalka ee ku tirsantan shacabka reer koonfur galbeed waliba eed iyo walaac iyo walbahaar maalmoon kuma wajaheen ciidanka deeri baydhaba marka xildhibaanada ee tan arrimo hoose kala hadalana dowladda federaalka soomaaliya
wax kasta oo annaga saakuu sheega kuseeyo siyaasad iyo amniga marka aan ku lahaa waxay hoos imaanaysaa arrintaas ka dhawaajinaysid amuuraha la xidhiidha siyaasada dalka iyo amniga guud dhaqaahaan eedaha siyaasadahaan iyo amni ahaan soconnahay inta xildhibaanada hadda aan ku nahay guddoomiyaheenna ee hadda maanta golaha shacabka oo deegaan doorashadiisa ay tahay koonfur galbeed in wax weliba ay ku dhammaadaan si habsami ah oo ay shacbigana raalli ka yihiin dowladdana ee iyadana markaa wixii waajibaad ee saaran mas-uuliyadeeda sida ugu haboon iyadana ay u qaadata kaalisteeda waayahay xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya oo tirsan oo koonfur gobolgeed iyo hogajeedaan weliba inta badan dhaliil eriti on saareen shacabka iniyo weli iyo ku hadalna arrimaha ku teegin hadda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya marka arrimogaas may ka eri lahayd
waxaan malaynayaa nin iska hadlaayo oo jecel isaga inuu wax eedeeyo waa wax kooban malaynayaa xildhibaan baydhabo sugnaa oo la yaqaano oo magaca leh yani shirarka jaraa-id ay kusoo qabteen baydhabo ama sida dareenkooda ay u cabirayeen qof aanan hadda ee soomaaliya ee maanta idaacadaha ama miidiyaha ka warhayo oo aanan yani dhegihiisa ku shubanin ama indhihiisa ee ku arkin ma jirto marka dadka indhahooda iyaga aanan waxba waxyaabaha ee xildhibaanadu dadaalada ay wadaan aanan u daroolin ama dhegahooda hadeen ma naqaan sidii ayaga wax lagu sheegi lahaa ama loo qancin lahaa laakiin annaga mar waliba annagoo shacbiga dareenkiisa ka turjumayno annagoo dawladda aan ka tirsannahay aan ilaalinayno mas-uuliyadda na saaran ee iyadana waajibka maaragtay ee nalooga baahan yahay inaan ku yeelano maaragtay wixii loo baahan yahay in dhinaca wanaagsan maaragtay loo hago waxaasoo idil oo maaragtay ay wada kulminayso mas-uuliyadana saaran ee mid heer deegaan ama runtii ama mid heer qaran waxaan jecelnahay wax gaari la sheega yahay oo si wanaagsan ay ku dhammaadaan in hadda waxa aan raynayno inay taa ugu muhiimsan tahay aan ku carabbaadiyo anaga gudoomiyaha golaha shacabka oo aad wax badana dhegihiin aad ku subateen waxyaabaha ee maanta ra'yi ahaan ee taagan iyo waxyaabaha hadda ee kulleyba la rajaynayo inay soo maaragtay isbaxaan oo intaba aanu arkayno inaanan noqonin wax baydaba wax u taran weye wax aanan dhibaato aanan usoo jiidin dadreer baan ku leyna
waayahay koonfur galbeed waliba la filaaya dhawaa iniyo ku qabsanta doorashada madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed walibana iyo nagatayto mudooba maalintii maalinbanka dambe jiid oo ay weli qabsoona marka xildhibaanadii baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya mathalay oo tan koonfur galbeed arrimaha doorashada madaxtinimo kaloo la hadalana guddiga doorashooyinka hadda qabanqaabiya ee doorashada koonfur galbeed
waaye soomaalidu waxay tidahdaa mada iyo midi midba meel mudan annaga dadka meesha jooga ee iyaga ee wakiilka uga ah koonfur galbeed ee badaha shacabka ha noqdaano ama fulinta ha noqdaano waxay naga mudan yihiin ugu horeyso iyaga in aan annaga ku qadarino waxa ee kow iyaga maaragtay ay u arkaan wixii xal noqon kara ama wixii wax maaragtay u baahan in ayaga lala garab istaago inay nooga yimaadaan maaragtay tala iyo riboor markaa wixii iyaga iyo annaga markaas aan isla meel dhigno waxaan doonaynaa in hal cod uu noqdo markaas ee ka baxaya koonfur galbeed ama heer maaragtay maamul ama heer qaran annagoo mar welibana aan ku kalsoonahay golaha shacabka maaragtay xildhibaanada noo matala koonfur galbeed golaha wasiirada iyo dhammaan maaragtay hay-adaha kale ee dastuuriga ah ee ku sugan baydhabo oo iyagana ay saaran tahay xil adag oo loo baahan yahay in ay noqdaan dadkii iyagana maaragtay hawsha ayaga u hayaan maaragtay maamulkaasi iyagana sidii loogu talagalay oo ayagana markaa u wadi lahaa
waayahay ugu dambeyntii mudane waliba inta badan dadka ama shacabka ku nool gobolada koonfur galbeed iyo id dhaliil iyo natijeediyaan dowladda federaalka soomaaliya inay fargelin kuwada doorashada koonfur galbeed marka xildhibaanadii tin arrimo wasay sidee islet way ka xalli korra maadaama aysan xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya umadal haytan koonfur galbeed
dalkan burburkuu soo maray waa la ogyahay dabana maanta wixii keeda ee ay soo gaareen waa laga wada barisan yahay uma baahna beedhabo dhibaatadii ay soo martay inay mar kale dadkeeda ay la soo gartaan in la faa'iidaysto ay fara badan ayada lagu soo gardanayo yani badan in aada laga taxadira baahan yahay maxaa yeelay maalmaha carbeed baa waxay leedahay masaa'ibu qowmin cinda qowmin fawaa'id dad waldhibsho eh ama ii yani hoogsho iyonay taw iyo bacasho eh iyo dadna faa'iidan kijaasta oo had iyo jeer maarna ii iyaan dad ma aragnay dhibaatadii koyto iyo maarna aad inay yani danta iyo markaasay taw eed maarna iyo markaas intuu dareeya xalaan yani iska taxallujiyaya marka dadka noocaasi iyo dadka ee baydhabo injeelayna horumarsha iyo deganaanshadii inay eed loogu taxadiro iska dhex jirbana inay iska dhex qarinin boorka laakiinna dadka walaalaha ee iyo iska dalka ee iska diinta ee inay eed un ku fikiraan inay baxdiyo al ku faa'iidaysanaya una eed indanayaane iyana talladaan meelo dad odayaala roogaan walkasaa rooge dhalinyari roogte haweenaa roogaan ilaahay abuuri walqarada rooge kulligii dadkaasi tabadan inay aqlisho mideeyaan u fikiraan badbaadada dalkaasi dadkaasi taw oo dhibaatas ku noogi wali linjeysidana ku dheregsanya ilaa iyo haddana geega weli baahayaan inay dhibaatadaasi taw xallan halayo may weelay kulli sadiida gobol ee geega koonfur galbeed ka abtirsadayaan ee shabeellaha hoose ee geega sigaara matalaadne inka taranta ilaa iyo baayiyo bokool dhammaantiyo kursi geedkii una koyaani unihii guddoomiyaha odayaalka sidii cabashadii ahayd lan walba yani ku dheregsiya haddii geega dowladda madaxweynahan ka sarreeya iyo maxaa cabdullaahi farmaajo oo ra-iisul wasaaraha iyo boorkaasi towlan geega una inin diibni amlinka sheegna cabashadii dadka reer baydhabo ee odayaalka nindiiyo majar laakiin way waaytan hadda doorashada horta lankii walnagadaw way rajaanayni usnan reer koonfur galbeed ha ku jeedo iyo rabitaansho iyo doorareen xildhibaanadana iyo madax banaano xor ee dadka wal dooradaw iyo waa inay doorashadaasi taw sidii laynka talagal iyo infulle maalin dibandhiida iyo beri dibandhiida iyo usbuuc dibandhiida iyo unug waynun ku darane in doorasho xalaal eh oo nabadgediida oo dadkaasi taw ikhtiyaasho iyo rabitaansho ka dooradan iyo fadaayaan dadkana matalayaan ay yihiin xildhibaanada koonfur galbeed taasaa muhiim ee kalama dardaari maane inii waraa kale ee la rabo ini baydhabo halka la geliyo ama yacni hanagadaan yani amuuro oo meelo kale laisku abaabulohayo ama siyaabo kale ee ujeeda badan ay anjira koraan walaana si dhown laku taxadiro oo la fiiriyo danta caamka ah baydhabo may imbaahanto dadsheen may imbaahaye may dhibaato maarne may yani i dantiyo ka jirta inay ku fikiraan haddii wada iska dooban meel ii kooyaan laana ma arnama waabii koro cid igeega ee khasaba kortana male wayna rajayaanee inay iska kalsoonaadaan dadkaasi taa islamarkaasna haddii ilaahay raalli maarne ku noqdane una rajayaan inay yani sidii lika talagal walba inay ka dhamaadaan والبدن يعني ردي اني والاسلوب بدل بين اماره يعني بيلاقي وقت صوصه